ololahan dhafiiga iyo daawe hundhoe oo lan soo biyo doona xanakumada ee bulshada koonfur galbeed ee lekadaha fur isbetelka winga gobolka baay adeegan caafimaadeen dhafigowka iyo weliba sukaaladahaye wasaaradda caafimaadka federaalka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo xanakumade hay-adaha khayriga ee iskaashiga leh wasaaradda caafimaadka daafurka weliba gobroku haymada hay-adaha fuliyaha ee adeegan caafimaad agaasimaha isbetelka gobolka baay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed doctor ibraahim aadan cali oo daafur adeegan caafimaad ee dhafigowka kureegmada hay-adaha fulyowka adeegan caafimaadina ku hadali daafurka ololaha indhafiigowka ololaha la dagaalanka indhabeelka laga hortegi karo oo aan bixinayno adeeg bilaasha oo indhafiiqah iyo sidoo kale daaweyn iyo la tacaalid cudurrada indhaha ku dhaco sidoo kale bilaasha xaqiiqatan maamulka wasaaradda iyo maamulka isbitaalka waxaa ugu mahad celinaynaa sida qiimaha leh ay noo soo dhoweeyeen nogala qayb qaadanayaan adeegga muhiimka ah ee dadka masaakiinta loogu talagalay ay nagala qayb qaataan in yoolkeenna ah afar boqol oo qof oo aan qaliin bilaasha aan siino oo araggooda aan soo celinno iyo afar kun oo daawo bilaasha aan siino oo cudurrada indhaha ku dhaca aan ka daweyno inay agaasimaha guud ee wasaaradda ugu horreeyo iyo agaasimaha isbitaalkaba ay nagala qayb qaataan taasna waa rajaynaynaa wayna noo ballan qaadeen wayna ku mahadsan yihiin aniga ku hadlaya magaca hay-adda human abiil mashruucan aan ka wadno ololaha indhaha caafimaadka aan ku gaarsiinayno dadka u baahan oo aan iska dhiibi karin waxaan u mahad celinaynaa madaxda wasaaradda caafimaadka sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa maamulka isbitaalka sida ay nooga qayb qaateen inay u hirgalo mashruucii aawadnay aan ka wadnay gobolka baydhabo
dadka baahiyaha gaarka qaba in maanta afar boqol oo qof oo indhaha loo fiiqaayo iyo afar kun oo qof oo la daaweynayo maanta inaan ka soo qaybgalo furitaankooda waa waxaan u taaganahay habeen iyo maalin bulshadan in oo dadka baahiyaha qaba in oo macnaha loo adeego iyo dadka kale ee xanuunsana loo adeego runtii ololahan tobanka maalmood uu socon doono waxaan rajaynaynaa inaan gaarno afar boqol iyo soddon bukaan in la daaweeyo uu helo indhafiiqis oo ku filan oo daaweyn ah sidoo kale agaasimaha isbitaalka gobolka baay iyo hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadkan kuma hadnagi adeegan iyo diirsiyan isbitaalka muhiimadda iyo hadafka iyo ka go'naanta in bulshada caafimaad rasmi ah la gaarsiiyo wax walbana markaas ay u baahan laga xaqabtiro ayaa markaasi maanta waxaa ilaahay oo noo suurtageliyey in isbitaalka gobolka baay aan ku soo dhoweeyo dhaqaatiir kala duwan ee ka socoto magaalada muqdisho islamarkaasina hadafkooda uu yahay in halkan ay ka fuliyaan indhafiiqis oo islamarkaasina gaaraya tiro ilaa afar boqol qofood oo markaas indhaha loogu fiiqayo islamarkaasina daadihinayo ama hormuud u ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo ah islamarkaasina nin markaas oo u soo jeestay in bulshadan koonfur galbeed oo adeeg caafimaad hufan in la gaarsiiyo hadafkiisuna uu ahaa marka in bulsho caafimaad qabto in laga helo deegaankan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya doctor ibraahim aadan cali oo daafuri adeegan caafimaada indhafiigowka iyana gebagabadii ku hadli marka xaqiiqda eedan ka faraxsanaa aniga aan qabyb gala barnaamijkan eed muhiimkan ah oo ah in manaha afar boqol oo aragga kumagon ilaahay manaha insheegada dhakhaatiirtun doctor axmed iyo doctor saciid manaha insheegada galantiyo iyo tiimka shaqaalaha manaha ankanaga iyo ilaa iyo afar kun kala oo manaha insheegada ani la siiyo adeeg caafimaad oo handho la hariir oo bilaasha nagadoo manaha insheegada ani handhoosha la abar la kormeer kii daawo ubaahan daawo la siiy marka fursad eedan weyn ah oo geeka manaha magaalada baydhabo ka furanti waaye iyagoo insha allah haada doon madinka dambe too meel raayus howlun lakfuliyo magaalada baydhabo gaar ahaan isbitaalka weyn maysaasoo kale rajeyna insha allah adeegyada muhiimka in ndeersan degmooyin kale iyo meel raayus gobolada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si manaha baahiyaha caafimaad yara la daboola ololagan handhafiigowka iyo daaweewka hindhoe iyo ku faa'idaysan doon ilaa afar kun oo qofa